cabdulaahi cabdi jaamac loona garan ogyahay shimbir oo ah gudoomiyaha gobolka gedo ayaa sheegay inaanay aqoonsaneen doorashada uu kusoo baxay axmed madoobe awaamirta maamulka jubbalandna aanay ka dhaqangelaynin gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya isagoo shir jaraa'id oo ay soo xaadireen qeybaha kala duwan ee warbaahinta ku qabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayuu shimbir wuxuu sharci daro ku tilmaamay doorashada axmed madoobe dhanka maamulka jubbaland warqad ka soo baxday waxaa cabdulaahi cabdi jaamac shimbir lagu tilmaamay inuu yahay guddoomiyihii hore gobolka gedo xilligan ah aan wax xilaa ka haynin gobolka baaritaano dheeraad ahna ay ku socdaan maadaama uu luunsaday raashiin loogu talagalay dadka tabaalaysan sida lagu sheegay warka ka soo baxay maamulka jubbaland oo lagu baahiyey baraha bulshada madaxa ugu horreeya waxaan rabaa inaan sheego inayna sharci ahayn annaguna ana soo dhoweynayn haddaan shacabka jubbaland nahay khaasatan reer gedo inayna soo dhoweynayn aqbalayna anoo guddoomiyahoodii ah gobolka balasaabkoodii ah inaanan aqbalan yeelaynina saxana ayna nala ahayn dib isu doorashada uu dib isu doortay madaxweynihii hore jubbaland axmed maxamed islaam sidaa awgeed waxaan rabnaa inaan nidhaahno wax amar ah oo jubbaland leedahay oo ka shaqaynahayo gobolka geda ma jiraan jubbaland markaan leeyahay waa madaxweynaha cusub is doortay isagaa madaxweyne noo ahaa mar hadduu sharci darre yahay dib isu doortay oo cidina uusan ka talagelin isagaa dhihi jiray baldawaar buu inta teguu shaar isle shaar uu isla ekeeyuu toshay marka mid isla ekeeyo hadda toshay waxaan yeel waxaan rabnaa inaan sheegno inaan shaatigaas agtayada lagu xiran doonin haddii laa yidhaahdo maalintii shalay oo siniin ah ay ahayd markii doorasho horey loo sii saadaaliyey oo ka dhacday howl si weyn loo ilaaliyo oo ku yaala magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose taas oo ku guulaystay axmed madoobe doorashada ayaa waxaa gebi ahaanba kasoo horjeeda dowladda federaalka kuwaasoo maalmihii lasoo dhaafay weeraro afkaa ku qaadayay maamulka jubbaland gaar ahaan axmed madoobe axmed madoobe ayaa markii la doortay weerar u muuqday mid rogaal celis ah ku qaaday dowladda federaalka gaar ahaan xamse cabdibarre iyo xasan sheekh maxamuud oo ah kuwa horboodaya ololaha siyaasadeed ee looga soo horjeedo axmed madoobe